إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah maktabka warfaafinta ee xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa baahiyey sawarada dagaal shalay ka dhacay deegaanka kaayib ee gobolka galgaduud kuwa oo laga dheehanayo in jab xoogan uu gaaray dowladda federaalka ah madaxweynaha dowladda federaalk ayaa waxa uu muujiyey shakiga uu ka qabo in ciidamadiisa iyo maleeshiyaadka la socda ay dib u iibsadaan rasaasta in ay ku dagaalamaan loo siiyey asigoo geesta kalena soo hadal qaaday isbarooyinka ciidamadiisa u yaalla muruqmaalka ku dhaqan degmada bu-aale ee wilaayada jubbooyinka ayaa dowro loo soo xirayy weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ayaa waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka soomaaliyeed ee kenya haysato iyadoo ay jiraan weeraro kale oo ka dhacay hiiraan iyo baay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey in uu qorsho la-aan dagaal geliyey kadib booqasho uu ku tegay deegaan galguduud ka tirsan iyadoo shalay gobolka lagu laayay askar ka tirsan ciidankooda weerar khasaare geystay ayaa waxaa lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala magaalada caabudwaaqa ee gobolka galguduud waxaa weli dibudhis uu ku socdaa isbitaalka guud ee deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose warka dibadda soddon kun oo kiisaska cudurka karoonaha ah ayaa waxaa laga helay dalka shiinaha intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maktabka warfaafinta ee xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxa uu baahiyey sawirada dagaal shalay ka dhacay deegaanka kaayib ee gobolka galguduud kuwa oo laga dheehanayo in jab xoogan uu gaaray dowladda federaalka ah mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya xarakada mujaahidiinta shabaab waxay shalay ciidamadeedu guul iyo gacmo buuxa ka heleen dagaal ay shalay aroortii hore kula jarmaadeen deegaanka kaayib ee gobolka galgaduud inkastoo ay shalay dowladda federaal ku sheegtay inay fashilisay dagaalkii lagu soo qaaday haddana waxaa sawirada ka muuqanaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ay la wareegeen gebi ahaanba xeryihii ciidamada sidoo kale waxaa la soo sawiray meydadka ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo intooda badan ay xabaddu kaga dhacday madaxa iyo saabka inkastoo ay jiraan kuwo ay xabaduhu ka haleeleen lugaha iyo dhabarka kuwaasina waxay u muuqdaan in siijeed lagu toogtay iyagoo ordaya meydadka waxaa ka mid ah odayaal iyo dhallinyaro muuqaalkooda laga dheehanayo inay ahaayeen kuwa sida daran u isticmaala muqaadaraadka sawiradan oo aada ugu baahaya baraha bulshada iyo mareegaha islaamiga ah ayaana walwal ku beeraya dowladda federaalka mana jirto wax jawaab ah oo ay u hayso dagaalkii ay shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka qaayib oo hoostaga baxdo ayaa sidoo kale waxaa dowladda federaalka looga soo furtay gaadiid shan gaaraya oo iskugu jira kuwa cabdibilayaasha loo yaqaan iyo kuwa raaxada oo uu ku jiro gaari aada u dheereeya oo cusub oo ah nooca loo yaqaano leyla calaawi sawiradan ayaa waxaa sidoo kale ka muuqanaya saanad milatari oo kale nooc ah oo dagaalka looga furtay ciidamada dowladda federaalka meydadka qaar ee ciidamada waxaa kor taagan rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab si ay uga furtaan hubka iyo boosashka ka hor inta uusan dhiigu ku baahin qoryaha fudfudud iyo kuwa garbaha laga gano sida arbijiga iyo rasaastooda ayaa ka mid ah waxyaabaha laga dheehan karo sawirada maanta la baahiyey ee laga soo qaaday dagaalkii qaayiba sidoo kale waxaa la arkayaa qalabka isgaarsiinta oo dhowr nooc ah waxyaabaha la yaab kaleh ee lasoo bandhigayo waxaa ka mid ah qalab ay calaamadda saliibku ku qoran tahay oo ay heestaan ciidanka dowladda federaalka maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si ficil ah u soo bandhigay warkii uu shalay soo saaray war-saxaafadeedka maktabka ayaa waxaa lagu yidhi waxay mujaahidiintu dagaalkaas ku soo qaniimaysteen shan gaari oo ay ku jiraan gaadiidka loo yaqaan tignikada waxay sidoo kale gacanta ku dhigeen hub iyo saanad ciidan oo uu cadowgu uga cararay goobta waxaan allah subxaanahu wa tacaala uga mahad celinaynaa guusha uu siiyey mujaahidiinta jidkiisa ku dagaalamaya iyo jabka uu gaarsiiyey cadowga horarka ku ah shareecada islaamka maantana waxaa la soo bandhigay caddaymaha wixii shalay dhacay horaantii bisha nofembar ayay ahayd markii soddon iyo toddoba askari dowladda federaalka looga dilay weerarkan la mid ah oo lagu qaaday deegaanka qaayiba kaasoo isna lasoo bandhigay sawirradii laga soo qaaday laakiin weerarkan ayaa u muuqdaa inuu ka baaxad weynaa kii hore xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana guusha dagaalkii qaayib u tiirisay allah subxaanahu wa tacaala sida lagu sheegay war-saxaafadeedkii shalay madaxweynaha dowladda federaalk ayaa waxa uu muujiyey shakiga uu ka qabo in ciidamadiisa iyo maleeshiyaadka kale ee la socda ay dib u iibsadaan rasaas inay ku dagaalamaan loo siiyey xasan sheekh maxamuud ayaa diyaaradda waxa uu ku tegey deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe oo ciidamadiisu ay ku sugan yihiin asigoo isku aamini waayey in dhulka uu maro asigoo la hadlayay ciidamo qoryahooda qasnaadaha laga jaray aadna loo hubiyey in rasaasu ku jirta iyo in kale si aanay asigu u toogan ayuu wuxuu bannaanka soo dhigay war uu ku muujinayo in ciidamadiisu iska daa in ay dagaal galaane uu ka cabsi qabo in rasaasta la siiyey ay suuqa geystaan oo ay gataan wuxuu sheegay in lagu qasban yahay in la isla xisaabtamo islamarkaasina askari weliba rasaasta la siiyey dib looga tiriyo haddii uu moryaan cusub yahay iyo haddii uu askari hore yahaba rasaas horena waa idiin soo gaartay haddana waa idiin soo gaaray rasaas la-aan dagaalka uga hari maysin haddii alla yidhaah kan qaabta daranoo rasaasta dayacayana adinkaa haba yaqaano yaa iska dhihi karaba ciidanka madaxdiisa waxaan weliba aad iyo aad u faraya in mar walba la jeagareeyo ma aha kulli inay wada xun yihiin halka xun si looga dhexelo in la jeegareeyo war hebelow soddon xabadoodoo rasaas ahaan daratii ka horraysa ku siibay dagaal dhammaanaan gelina labaatan xaba maxaa u haysaa aawa tobankii kale in la dhihi karaan rabnaa saas mugaytimaada isla xisaabtan waa isla xisaabtan la'aanna adduunyadan ma socoto meelna ma tagto tani waxay muujinaysaa sida xasan sheekh uu uga niyijabsan yahay waxa uu ugu yeeray ciidan qaran ee uu qarashka badan geliyey geesta kale xasan sheekh ayaa waxa uu soo hadal qaaday isbaarooyinka tirada badan ee deegaano gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan oo muqdisho xiriir la leh u yaala ciidamada maamulkiisa iyadoo isbaarooyinku ay aad u tiro badan yihiin islamarkaana qaarkood ay yihiin kuwa kaabiga isku haya ayaa xasan sheekh waxa uu sheegayaa inuu rajaynayo in isbaarooyinkaas la qaado laakiinse ma cadda in ballanqaadkiisu dhaqan geli doono iyo in kale maanta ilaahay idankiis meeshaan go'aan cad oo masiiri ah oo ummaddu ay u begi doonto oo waddada nabad lagu mari doono oo gabdhuhu ay maxaanku idhahdayy jidka nabad ku mari doonaan xaafadaha saacadday rabaan ay mari karaan oo suuq ay ka soo adeegi karaan cawo madow oo tii ari ilaalinaysa ay kalsooni cabsila'aan arigeeda ay ku ilaashanaysa ayaa noo soo socdo oo noo bilaabanayo noogana bilaabanayo go'aanka cawad aan gaarin laakiin dagaal la'aan ma ahaanayo nimanka macagtoobay ee carabweyn caanabartay noqday ee jidka taagan
xasan ma doonay in gebi ahaan isbaarooyinka la qaado maxaa yeele qaar ayaa waxay u yaalaan maamulku asiga madaxda ka yahay ee federaalka iyo maamulka hirshabeelle laakiinse kuwa uu doonaya in la qaado waa kuwo ciidamadu ay iskood u dhigteen sida warkiisa uu ku caddeeyaba haddii isbaare in uu qaado uu isku dayo waxaa qasab ah in maarta la isku horgufo murqumaalka ku dhaqan degmada bu-aale ee walaayadda jubbooyinka ayaa dowlo loo soo xiray maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga hijabbooyinka ayaa waxaa ka dhacday xaflad ballaaran oo dowro loogu soo xirayey muruqmaalka ku dhaqan degmadaas munaasabadan oo heerkeeda sarreeyey waxaa ka soo qayb galay culimaa uddiin salaadiin iyo muruqmaalka dowrada loo soo gebagabeeyey waxay ku qaateen dowrada duruus kala duwan iyo casharo muhiim ah madasha xafladda lagu soo gebagabeynayey dowrada waxaa lagu casuumay culimaa uddiinka oo uu ka mid yahay sheekh xasan takar isagoo ka hadlay ahmiyadda ay leedahay salaada idan marka salaadatan qofkii aan siday tahay uga soo bixin oo aan tukan u fiirso man taraka salaad faqad kafara waa gaaloobay qof salaada ka tegey salaadatan ayaad kas uga tagtay waa lagu dilayaa hada huwa araajix fi lislaam in la dilo wey kaa qubuur lkufaar in lagu aaso kadib qaar ka mid ah dadka dowrada loo soo gebagabeeyey ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ku qaateen dowrada waxaan joogaa jubbooyinka gaar ahaan degmada bu'aale waxaan qaadanay dowro noo socotay sagaal maalmood dowrada waxaan ku qaadanay kow atawxiid tawxiidka ayaan ku qaadanay laba dowrada waxaan ku qaadanay asalaatu maca aljamaca salaada oo jamaacada maarta la soo laasimo saddex waxaan ku qaadanay ijtinaabul macaasi macaasida oo laga fogaado afar waxaan ku qaadanay aljihaadu fii sabiililah in maarata ilaahi subxaana watacaala dartiisa loo jihaado ayaan ku qaadanay shan waxaan ku qaadanay xusnu lkhuluq akhlaaqda wanaagsan ayaan ku qaadanay dowlada lix waxaan ku qaadanay alwalaa walbaraa in maarata maarata gaalada maarata beri laga noqdo toddoba waxaan ku qaadanay atafsiiru alqur'aanu alkariim ma ahan markii ugu horreysay doore sidaan oo kale loogu soo gabagabeeyo muruqmaalka ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka qarax khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ayaa waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheero oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee kenya ay haysato iyadoo ay jiraan weeraro kale oo ka dhacay hiiraan iyo baay cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan inoo haya weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye ee kenya ayaa waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka soomaaliyeed ciidamada milatariga shabaabul mujaahidiin ee ka howlgalay gudaha wadanka kenya iyo sidoo kale dhulka soomaaliyeed oo ay xooga ku haysato kenya ayaa waxa ay weerar ku qaadeen ciidamada kenya weerarka oo ahaa qarax ayaa waxaana la beegsaday ciidamo kenyaan ah oo ku lugeynayay deegaanka xaragsi ee gobolka mandheer ee dhulka n f d khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ciidamada kenya ka soo gaaray qaraxaas waxaana deegaanka kusoo degay laba diyaaradood oo helikabtar ah kuwaas oo meedadka iyo dhaawaceed ciidamada kenya u qaadayay magaalada mandheera sidoo kale waxaay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin weerar ku qaadeen fariisin ay askarta kenya ku leeyihiin degmada qorof xereer ee gobolka wajeer dhanka kale saaka ee ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada qansax dheere hiiraan waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen askar ka tirsan maamulka hirshabeelle oo ku sugnaa buundada weyn ee magaalada beledweyne
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo saraakiil ciidan ayaa madaxweynaha dowladda federaalka waxa ay ku eedeeyeen in qorsho la-aan uu dagaalgeliyey kadib booqasho uu ku tegay deegaan galgudud ku yaala halkaa oo shalay lagu laayay askar badan oo ciidamadooda ka mid ah xashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan maamulka galmudug oo booqasho ku tegay deegaanka qaayib oo shalay subaxii jimcada uu ka dhacay dagaal qaraar oo lagu soo afjaray saldhig ay halkaas ku lahaayeen maleeshiyaadka macuusleyda iyo ciidamo ka tirsan maamulka galmudug ayaa ka deeriyey xaaladda amni ee halkaa ka jirta xildhibaanada iyo saraakiisha ayaa markii ay arkeen xaaladda adag ee halkaasi ku qabsatay askartooda iyo xasuuqii ciidankooda lagala duldhacay waxay qabteen shir jaraa-id oo ay ku muujinayaan xaaladda cabsi ee haysata askarta halkaas la geeyey waxay sheegeen in ay dowladda federaalka garab ka waayeen dagaalkana ay ku galeen istaraatiijiyad la-aan waa kuwan ayagoo sheegaya inay yihiin weerar sugayaal aan tallaabo qaadi karin ayagoona qorshaha oo wada xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ku tilmaamay mid ugu sawir ah waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro dowladda soomaaliya ugu sarreeya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud deegaanka qaayi waa markii labaad weerar ku soo qaado waxa weeye way ku sugan yihiin laakiin gurmadkii iyo garabkii looga baahnaa waxaa moodaa weli in wax ka dhiman yihiin sagaal iyo toban beriyan joognaan u maleeha qaa'ib oo halkan aan ku sugnahay intaas waxaan sugaynay oo aan sugayn in cadowga maalin kasta qaraxooda iyo waxooda ayna soo aadaan maahane waa istaraatiijiyaddii iyo qorshihii madaxweynaha federaalk soomaaliya oo dejiyey waan sugaynay waxaan rabnaa maanta laba qodob inaan ka helno dowladda federaalk soomaaliya iyo midda galmudug ma aha ninka la yidhaahdo istaraatiijiyaddu inay sawir noqoto madaxweynaha soomaaliya waa uu noo yimid horena qorsha uu dejiyey ballanteennanu maaha in maalin kasta qaa'ib lasoo weeraro sidoo kale waxay sheegeen inaysan haysan rasaas iyo caafimaad ku filan ciidanka taasoo keenta inay deegaanka faaruujiyaan maleeshiyaadkii la geeyey laakiin waxaan rabnaa dowladdii gacantii ay sheegtay haddaad ciidankii noo keeni weydaan xaatirtaasin kuma hayno caafimaadin kuma hayno waxaan rabnaa waxa keliya inka heshiisayna waxay ahayd inaan caafimaad rasaasin ka helna maanta iyadana in kama hayno runtaan isku sheegaynaa berrina waa iska dhacaynaa una joogi mayno meeshaan laakiin ninka waxaan ka rabnaa inaadna tiraadin iska dhacsi cadowga oo isku tasha qabiilaa tiine isku sawirtiina iyo igu sawirtiina ay naga harto cabashada ka soo yeertay mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka galmudug ayaa timid ka gadaal markii shalay subax guutooyin ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud ku habsadeen iyagoo cagta mariyey saldhigyadii ay halkaa kaga sugnaayeen askarta galmudug iyo maleeshiyaadka macuusileyda kuwaas oo u qaybsamay wax la laayey iyo wax goobta isaga cararay gawaaridii iyo saanadii xerada taallay ayay hore u sii qaateen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona ugu yaraan afartan iyo shan askari saldhigga lagu dhex dilay halka lagu dhaawacay in ka badan konton kale sagaal iyo toban maalin ka hor subaxnimo jimcaha toddobadii bishan aynu ku jirno ee nofembar ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerar xasmin ah kula wareegeen isla saldhigan deegaanka kaayib iyagoona halkaa ku dilay ku dhowaad afartan askari sidoo kalena gacanta ku dhigay sagaal gaari oo ciidamadan xeradii la weeraray u taalay tan iyo markii how xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka uu ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dowladda federaalka weysay wax ka badan kun askari iyadoona ay isi soo tarayaan eedaha loo jeedinayo ee ku aadan qorshe la-aanta uu ku galay dagaalka
weerar khasaare geesay ayaa waxaa lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya
degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaa ka taagan xiisado iyadoo maleeshiya beeleedyo is urursanayaan islamarkaana ay kasoo horjeedaan sida xilalka loogu kala qaybiyey deegaanka saldhigga booliiska magaalada cabudwaaq ayaa waxaa weerar kusoo qaaday saddex maleeshiyaad beeleedyo ah iyagoo rasas la dhacay waxaana ka dhashay khasaare iyadoo ay ku dhaawacmeen laba qof oo shacab ah halka uu ku dhaawacmay mid ka mid ah maleeshiyaadka weerarka soo qaaday degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaa laga dareemayaa hub aruursi ay sameynayaan maleeshiyaad beeleedyo oo ka gaduudsan habka xilka loo qaybsaday maamul goboleedyada shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa beelaha soomaaliyeed isugu dira xil iyo wax la mid ah waxaa weli dib u dhis uu ku socdaa isbitaalka guud ee deegaanka kunyo barow ee shabeellaha hoose mar kale warkan waxaa inoo haya mahad cubeyd idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxaa mar kale habeenkii xalay oo sabti ahayd ka baxay barnaamij gaar ah oo lacago tabarucaad ah loogu ururinayay isbitaalka deegaanka kunye barow oo hadda dhismihiisu maal fiican marayo barnaamijkan oo si toos ah uga baxayay idaacadda ayaa waxaa ka qayb galay dadweyne fara badan oo qadka teleefoonka inaga soo wacayay iyo qaar ka mid ah guddiga qaabilsan dibudhiska isbitaalka deegaanka kunye barow ugu horreyn suldaanka beesha tuni suldaan maxamed cabdulqaadir ayaa dadka muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan dadka degan saakow iyo kunyo barrow ugu baaqay inay si muuqato uga qayb qaataan dhismaha isbitaalka
waxaan codsanaynaa dhammaan muslimiinta soomaaliyeed gaar ahaan muslimiinta hadda walaayaadka ku nool oo na maqlayo idaacadda alfurqaan dhegaysanayo hadday ahaan lahayd deegaanka kunyo barrow hadday ahaan lahayd jamaamo hadday ahaan lahayd saakow hadday ahaan lahayd aadan yabaal meelaha idaacadda ku taalla iyo meelaha laga dhegaysanayo meelo badanay gaartaa idaacadda internetyay leedahay wax badanay leedahay meelo badana laga dhegaystaa intii codkeena maqlayso oo muslimiina waxaan rabnaa inay isbitaalka dhismihiis nagala qayb qaataan oo ay ku darsadaan infaaq waaye infaaqaas ay bixiyaan sadaqa jaariyo waaye sadaqadaas ay baxsadaan suldaanka oo sii hadlaya ayaa wuxuu yidhi si khaas ahaan waxaan ula hadlayaa horena waa idinla hadlay reer saakow oo asxaabteeda dhan ay joogaan waxaan leeyahay idinkaan idinku faanaa kaalin mugle ka qaata waa arkayseen hadda marka la caleema saarayey anoo lay dhahayo maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan oo ku magac dheer maxamed saakow ayaa la yidhi idinkaa la ii nisbeeyey naaneysteyda saakow waa laga dhigay waa ujeedaan idinkana dad weligood wax la bixi jiray aada u dhiiranaan idinku ogahay wax la baxa ikaraameya isharfa intaasaan horseer saakow idinkula dardaarmayaa deegaanka kunyo barow inawaaxigiis waxaan idinka rabaa inaad kaalin mugle ka qaadataan xoolihiina aad bixisaan hadday maal ahaan lahayd oo shilin soomaali ah hadday doolar ahaan lahayd hadday bir ahaan lahayd hadday shamiindo ahaan lahayd haddii laamiyeeri uu ahaan lahaa hadda waxaa aad aan ugu sii baahannahay waxaan u baahannahay caramaayo waa u baahannahay carri buuxin waa u baahannahay nin walba haddii baawarku mudday uu toban toban kaariko noo kireeyo aad iyo aad ayaan ugu baahannahay sidoo kale intii uu socday barnaamijka waxaa jiray dad badan oo nagala soo xiriiray meelo kala duwan islamarkaana lacago sadaqaysanayay halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso waa xanji waa deegaanka gebageba waan gartay
magaceyna waa cabduqaadir ibraahim abuukar waayahay eisbitaalkii deegaanka kunye barow ayaa dibudhis lagu sameynayaa islamarkaana haatan dhismihiisi meel dhexa ayuu marayaa qeybo badan ayaa dhisan maxaad ku darsanaysaa walaa laba doolar aan ku darsanaya aada baad u mahadsan tahay markana qadka teleefoonka ee xiga abuu cabdullaahi gobolka baay deegaanka iyo aqbara isbitaalka deegaanka kunye barrow ayaa lacaga tabarucaad ah loo ururinayaa maxaad ku darsanaysaa toban doolar lacag ah
aada baad u mahadsan tahay ugu dambeyntii guddiga isbitaalka ayaa waxay sheegeen nambarka dadka muslimiinta ah ee lacagaha la baxaya ay kusoo hagaajin karaan kaas oo ku jira gacanta guddiga lambarka ay dadku lacagta ku soo tuuri karaan furuhu waa sagaal soddon iyo lix toban iyo siddeed eber eber dadka muslimiinta ah oo wax sadaqaysanaya lambarka ay wax ku soo tuuri karaan waa furuhu sagaal soddon iyo lix toban iyo siddeed eber eber tasadaquu sadaqaysta insha allah nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maal sadaqa kuma nusqaanto lambarku furuhu waa sagaal soddon iyo lix toban iyo siddeed eber eber
isbitaalka deegaanka kunye barrow ayaa xilligan ka wanaagsan sidii hore kadib markii dhismayaal aada u qurux badan laga dhisay iyadoona weli qaybo kale oo isbitaalka ka mid ah ay harsan yihiin lacagta lagu dhisayna waxaa bixiyey dadweynaha muslimiinta waxayna mar kale guddiga isbitaalku ka codsanayaan ummadda soomaaliyeed in sidii ay ula bilaabeen dhismaha isbitaalka ay ula soo gebagabeeyaan oo aysan qabyo uga tegin halka warkaa dhegeystayaal idin kala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ilaa iyo soddon kun oo kiisaska karoonaha ah ayaa waxaa laga helay dalka shiinaha kiisaskii ugu badnaa ebid ee duriga amaba hargabka karoonaha loo yaqaano ayaa saddex sano kadib waxaa laga diiwaangeliyey dalka shiinaha xilli madaxda waddankaas ay maalmihii dambe ay ka digayeen halista cusub ee ka dhalan karta xanuunka karoonaha wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda shiinuhu waxa ay diiwaan gelisay tirokoob aada u badan oo karoonaha la xidhiidha iyadoo soo saartay in ka badan soddon kun oo loo diiwaan geliyey in cudurkaasi uu ku dhacay warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta